bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxee raadiyaha muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad dhegeysan doontaanna waxaa ka mid a ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo in ka badan toban ka tirsan maleeshiyaadka argixisada ee al-shabaab ku dilay gobolka shabeellada hoose xeerlaalinta ciidanka qalabka sida ee soomaaliya oo soo saartay amar ah inaan hub culus lagu dhexaysan karin guryaha faahfaahinno ka soo baxaya howlgal bartilmaameeda al-shabaab lagula beegsaday gobolka hiiraan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa amisom oo howlgallo qorshaysan ka sameeyey waddada isku xirta magaalooyinka jowhar iyo balcad akhbaaraadka dibadda daawada dhegeystayaal warkaad kula socon doontaanna waxaa ka mid a dowladda ruushka ayaa ku dhawaaqday inay si rasmiya uga tallaabsatay heshiiskii xakamaynta gantaalaha riddada dhexe ee nukleerka kaasoo la hirgeliyey xilligii dagaalkii qaboobaa ee dunida
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
agaag mar kale dhegeystayaal subax wanaagsan waa subax axada taariikhdu waa saddexda bisha febraayo sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka usoo dhowaada warkii oo dhan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa inka badan toban maleeshiyaadka argixisada al-shabaab ka tirsan ku dilay howlgal ay ka sameeyeen ciidanku gobolka shabeellada hoose mukhtaar cabdulaahi timcadde ayaa noo faahfaahinaya howlgalkan oo ay iska kaashadeen ciidamada qaranka soomaaliya ee saaxiibada caalamka ayaa waxa uu ka dhacay gobolka shabeellada hoose ka oo lagu diray horjoogayaal iyo maleeshiya ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab howlgalkan ayaa lagu beegsaday xero lagu diyaarinayay dhaba waa dhagarta shacabka soomaaliyeed waxaana ciidamada xoogga dalku ay ku guulaysteen inay burburiyaan waxyaabihii ay doonayeen shabaabku inay kusoo ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed iyo kooxihii loo diyaarinayay inay fuliyaan howlgalkan oo ahaa mid hore loo qorsheeyey ayaa ujeedkiisu ahaa in lagu baabi'iyo haraadiga maleeshiyada argagixisada al-shabaab waxaana lagu dilay saddex iyo toban ka tirsan kooxda oo ay ku jiraan horjoogayaal iyo dagaalamayaal ka tirsan maleeshiyada al-shabaab weerarka lagu burburiyey xerada ay kusoo diyaarinayeen dhagarta ay la damacsanaayeen shacabka soomaaliyeed inay ku waxyeeleeyaan ayaa waxa uu ka mid noqday howlgallada dhabarjabka ku ah kooxda argagixisada ee al-shabaabka gobolada dalkeena soomaaliya waxaa ka socda guluuf colaadeed oo lagu doonaya in shabaabka looga dulqaado shacabka soomaaliyeed oo mar walba dhac iyo boob aan hoos leen u geysta dhowaan ayay ahayd markii duqeyn ka dhacda gobolka galguduud lagu laayay in ka badan boqol ka tirsan maleeshiyada argagixisada al-shabaab labadii labayo tobankii bilood aynu soo dhaafnay waxay ahayd bilihii khasaaraha ugu badnaa loo la gaarsiiyey kooxda argagixisada al-shabaab iyadoo in ka badan kun isugu jira maleeshiyada iyo horjoogayaal ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab lagu laayay dagaal toos ah iyo duqeymo kala duwan oo ciidamada qalabka sida ay sameeyeen
xerlaalinta ciidanka qalabka sida ee dalka ayaa soo saartay amar ah inaan hub culus lagu dhexaysan karin guryaha gaashaanla sare cabdulaahi buulle kamey xeraalyaha guud ee qaranka waa xeraalyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa arrintaasi ka warbixiyey bismillaahi raxmaan iraxiim digniin loo dirayo xubnaha ka tirsan ciidamada qalabka sida ee sida sharci darrada ah ugu haysta guryahooda hubka noocyadiisa kala duwan oo ka badan difaaca nafta hubkaasoo loo adeegsan karo ujeeddooyin guracan oo ka baxsan difaaca qarannimada iyo sugidda amniga dalka waxaa jira in kiisaska la hor keeno maxkamadda ciidamada qalabka sida intooda badan hubka lagu galo dembiyada ay yihiin hubka ciidamada qalabka sida oo leh shaabaddii ama astaantii ciidamada qalabka sida iyadoo si qarsoodi ah loogu iibiyo hubka ciidamada qalabka sida suuqyada sharci darrada ah ee cirtoogtayaasha teeda kale waxaa jira dad aan ka mid ahayn ciidamada qalabka sida oo haysta hub culus oo sharci darro ah kuwo ciidamada ka mid ahna ay si qaldan ugu adeegsadaan hubka dowladda qaab aan nidaamka dowladnimada ku habboonayn oo lidku ah iyagoo ku xadgudbaya xeerarka iyo sharciyada dalka S- laguna eedayn karo qodobada iyo lix xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida iyo qodobka aad xeerka nabadgelyada guud iyadoo hubkaas qeexa- uu qeexayo qodobka aad ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed haddaba dhammaan taliyayaasha colalka ciidamada qalabka sida waxaa laga doonayaa in ay sugaan tirakoobka hubka iyo gaadiidka gaashaaman ee ciidamada qalabka sida iyo dhaqdhaqaaqoodaba isla markaana ay ka joojiyaan ciidankooda gaadiidka gaashaaman ee iska yaalla xaafadaha magaalada kaasoo laga yaabo in ay adeegsadaan dad ka soo horjeeda nidaamka dowladnimada ama loo adeegsado dana gaar oo kale sidoo kale xubin kasta saraakiil iyo ciidanba oo ka tirsan ciidamada qalabka sida oo oo ku takrifasha burburisa ama iibsata hubka iyo gaadiidka ciidanka ay si degdega ugu soo gudbiyaan xafiiska xeer ilaalinta iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida si sharciga loo waafajiyo dembiilaha looguna ciqaabo ciidanka intooda kalena ay uga tusaale qaataan cawaaqib xumada ka dhalan karta falalka noocaas oo kale ah fiiro gaar ah wuxuu xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida baaris iyo dabagal ku samayn doonaa hantida ciidamada qalabka sida ee sida aan habboonayn loo isticmaalay iyadoo maxkamadda ciidamada qalabka sida lala tiigsan doono cid walba oo ku takrifasha hantida iyo agabka uu ciidanku leeyahay wabilaahi towfiiq
faahfaahinno ayaa ka soo baxaya howlgallo bartilmaameeda oo argixisada al-shabaab lagula beegsaday deegaano ka tirsan gobolka hiiraan wariyaha warbaahinta qaranka uga soo warrama buula burde cabdinaasir geesey ayaa ka warramay
aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay howlgallo ka dhan ah bacsiga maleeshiyada khawaarijta al-shabaab ayaa waxay ka socdaan deegaano fara badan ee hoos yimaado degmooyinka buulo burde iyo jaralaksi kuwaasoo isku xidho deegaanada bariga iyo galbeedka waxaana xusid mudan deegaano u dhexeeyo ee qobixaasi dabiyow ayaa duqeymaha habeenimadii xalay ee ka dhacday waxaana ku dhintay sida la xaqiijiyey ilaa iyo lixdan iyo shan qofood oo ka tirsan dagaalqabayaasha maleeshiyada al-shabaab kuwaasoo ku dhuumaalaysan ay halkaas isku urursadaan islamarkaasina ay ka sameeyaan weeraro ay ku qaadayaan dadka shacabka iyo deegaanada ay ka taliyaan ciidamada dowladda iyo kuwa hil walaal ay jabuuti ay ku sugan gudaha degmooyinka burburda iyo jallasi kadib markii laga warhelay ayaa duqeymahan ay ka dhaceen deegaanadaasi waxaana warbaahinta qaranka u xaqiijiyey gudoomiyaha degmada buluburde cabdicasiis duurow oo markaasi si gaara ugu warramay warbaahinta ayaa inoo xaqiijiyey islamarkaasina haatan waxay ka socdaan howlgallada deegaano kale oo dhaco bariga iyo galbeedka degmooyinka buluburde iyo jallasi islamarkaasina waxaa duqeymaha ay ka dhaceen deegaan lagu magacaabo qandhoole oo magaalada kuluburde ku jirto qiyaastii soddon kilomitir dhanka koonfureed ee duqeymaha iyo howlgallada ciidamadu ay sameynayaan sidaas ayay u socdaan ee maalinba maalinta ka dambayso waxaana la sheegayaa inay ka furteen ee meelihii ay ka deganaayeen deegaan kabuq caqable oo caqabada ugu weyn ay ka ahayd meelaha ay sida weyn magaalada ugu godoomiyeen islamarkaasina isgooyooyin ay u dhigteen gaadiidka u kala goosha beledweyne iyo muqdisho
waa cabdinaasir geese wariyaha warbaahinta qaranka uga soo warramaya buulo berde gobolka hiiraan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa midowda afrika ee amisom oo howlgallo qorshaysan ka sameeyey waddada isku xirta magaalooyinka jowhar iyo balcad ayaa uga gol leh inay markaasi ku xaqiijiyaan amniga waddadaasi iyadoo argixisada markaas ku dhibaateeyay shacbiga waddada isticmaalana ay markaa ciidanku baacsanayaan maxmed amiin yaborow ayaa warbixintaa nooga soo diray degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe
howlgalkan ayaa waxaa si wada jir ah u sameeyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom waxayna ay ka sameeyeen deegaano dhaco wadada isku xirta degmada balcad iyo magaalada jowhar deegaanada howlgalka ciidamadu ka sameeyeen waxaa ka mid ah deegaanka xanshiiq elbaq ceelka geelow iyo deegaanka raaxooy oo dhammaan ah deegaanadan deegaano hoos yimaada degmada balcad ee gobolkan shabeellaha dhexe ciidamada ayaa isku fidiyey dhulka hoodka ah oo ay ku sugnaayeen kooxda al-shabaab mana jirin wax iska caabin ah oo ay la kulmeen inta uu howlgalku socday taliyaha ururka konton iyo toddobaad ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed cali yuusuf abuukar cali xuubey oo ahaa taliyihii horkacaya howlgalka ayaa ugu horeyn faahfaahin ka bixiyey siaad la socotaanba waddadaasu dhibaatooyin badan ayaa shacabka soomaaliyeed ku qabeen mas-uuliyiinta dowladda kala duwan ku qabeen ciidamada amisom ku qabeen ciidanka xoogga dalka ku qabeen howlaho howlahay waxay ku saabsanaayeen obereshinkaas waddadaas sidaan wax uga qaban lahayn ayaan u taagannahay wallaahi deegaa deegaanadu sidaad ogtahaba adiga waa ceelka geelow ilbaq meel la yidhaaho qalimow eh, tuuladan hadda aan joogno oo gololey iyo hawdka u dhexeeya intaasba
taliyaha ciidamada amisom ee deegaanka hanshiikh cornel didiyo nisingiyumfa ayaa sidoo kale ka hadlay howlgalka patrol together uh, on the main supply road, Mogadishu Johar. Uh, we are very happy because uh, there are there is uh, a collaboration, a good collaboration between uh, SNA and us.
saraakiisha horkacaysa howlgallada ayaa sheegay in howlgalladan ay noqon doonaan kuwa sii socon doona maxamed amiin yabarow warbaahinta qaranka soomaaliyeed degmada balcad gobolka shabeellada dhexe
maxamed amiin aad buu mahadsan yahay saraakiisha hogaanka qaybaha ee ciidamada xoogga dalka iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa kulan ka yeeshay wadashaqaynta maxkamadda iyo ciidanka cabduqaadir ciise cali ayaa faahfaahinta warkaa ka diyaariyey
halkan waa hoolka shirarka xarunta taliska ciidamada xoogga dalka waxaa fadhiya saraakiisha hogaanada iyo qeybaha ciidamada xoogga dalka oo uu garwadaan u yahay abaanduulaha ciidamada xoogga dalka jenaraal odawaag yuusuf raage waxaa ku soo biiray maxkamadda ciidamada qalabka sida guddoomiyeyaasheeda sarreeye guutaliibaan cali yarow guddoomiyaha maxkamadda sare iyo gaashaanla sare xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida boorka fadhigan ayaa ujeedkiisu ahaa isku xirka howlaha taliska guud iyo qeybaha ciidamada xoogga dalka waxaa ugu horreynba maxkamadda ee halkan ka jeedisay dhibka lagu qaba saraakiisha qeybaha waxaa sidoo kale laga dhageystay tabashadooda xagga garsoorka ciidamada dooda u dhexaysa saraakiisha iyo garsoorka ayaa la isku weedaarsaday caqabadaha jira waxaa saraakiisha laga saxaya darajada iyo sharciga saraakiisha qaar ayaa u arka mustaxiil inuu u yeero qofka darajo hooseeya balse sharaxaad kadib waxaa lagu qanciyey in sharciga uu ka sarreeya cid walba gaashaanla sare xasan cali nuur shuute guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ayaa u sheegay saraakiisha qodobo kala duwan oo hoos imaanaya halkudhigga ay doorteen sida xulashada askar iyo saraakiil tee leh tiradooda haba yaraatee ilaalinta agabka ciidamada hubka iyo gaadiidka iyo ka wada shaqaynta in la gaaro cadaalad oo ay ku wareejiyaan garsoorka askarigii dembi ka gala shacabka
waxaan rabnaa marke mas-uuliyadda sargaalku waxa keenaaya dadku inay dhahaan sargaal waxaana dhacaynin hebel oo qofkii dhacay iyo qofkii kale isku mid u yihiin oo sargaalkii magaciisa u sheegayaan waxaa waaye mas-uuliyad darra ka timid sargaalka xaggiisa sababtoo ah qofkii aad adiga mas-uulka u aheyd oo oo dadka inuu u shaqeeyo aad mas-uuliyaddiisa adiga u haysay oo adiga askarigaaga ahay haddii uu fal dembi ah geysto oo maanta aad xigtid dadku qofkii markuu dembiga saas qof shacab uga galo ama askari kaloo la jooga uga galo markuu sargaalku qabtaa u xiraa uu geeyaa sharciga geeyaa dadku waxay dhahaayaan sargaal hebelan u dacwooheyna ee sargaal hebelan dhacdhihi maayana sarreeye guuto liibaan cali yarow guddoomiyaha maxkamadda sare ayaa u sheegay saraakiisha hogaanada iyo qeybaha inay u hogaansamaan sharciga oo aysan la weynaanin darajada ay haystaan kan xer ilaalinta joogana inuu yahay dhambe ama laba xidigle inuu yahay suurtagal ah mararka qaarkood waxaa laga yaabaa ninkan inuu dhibsado anoo gaashanla sare maa dhammo warqad ii soo qori karo oo amar isiin karo dhammahaas oo warqadda uu qoraayo ma ahan asaga shakhsiyaddiisa ma qorooyo waxaa asaga hoos imaadaa ama sharcigii ayaa ku amraya asaga kuma amrooyo marka waxaan ka codsanaynaa ama waxaan faraynaa aan leenahay qeybaha xoogga dalka soomaaliyeed uu ka kooban yahay mar walba inay u hoggaansamaan awaamirta ay ka soo baxdo xeer ilaalinta iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida sababtoo ah sarkaalkan joogo xeer ilaalinta aduu ku matalaa wuxuuna kuu fadhiyaa sharciguu kuu fadhiyaa haddaad adi dhib laguu geysto ama haddaad adi dhib aad geysato ama haddii adi lagu dulmiyo si uu u qabto qofka ku dulmiya kaaga qabto jenaraal odawaay yuusuf raage abaanduulaha ciidamada xoogga dalka oo fadhigan hormuud u ahaa ayaa tilmaamay in xilligan muhiim u yahay dalka sharciga oo aan la fiirin marxaladda adag ee muddo loo tanaasulaya wakhtigaan ku jirno waa ogna laakiin meeshii uu naga hagi lahaa wakhtigu waxaan rabnaa wakhtigu inuusan naga hagina sharcigu naga hago haddii laakiin aan dhahno waqti adagaan ku jirnaahe aansaan u jalleecinno meel xunaan ku jirnaa aansaan yeelno waxaa ka imaanaysa waxaa ka imaanaysa cadaaladdarraa ka dhalanaysa marka waxaan aad u jeclaa lahaa runtii boqolkiiba boqol inuu sharcigu nahago oo wakhtigu uusan nahagin waqtigu waqtigiisa ha ahaado laakiin mar haddii sharcigu nahago waqtiga anagu waa isku soo dhacaynaa meeshaasaan iskala jaan qaadaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin saraakiisha halkan jooga ayaa looga jawaabay cabashada iyo su-aalaha ay u qabaan maxkamadda waxa ay sidoo kale ku ammaaneen garsoorka ciidamada kaalinta uu kaga jira dalka difaaciisa iyo sida ay u marsiiyaan mudankooda sharciga ah kooxaha argagixisada qaabka ay cadowga shabaab horta maxkamadda ula dhaqanto aad baan raalli ogahay gacan bir ah bay kula dhaqantaa maxkamadda waxa xasaan oo ma samayso cadowga shabaab taas aad baan muxuu ahaa yaan xaggayga u soo dhaweynaya cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
taliska ciidanka boliiska ayaa dadaal ugu jira xoojinta wadashaqaynta ay yeeshaan ciidamada boliiska ee ku sugan gobollada dalka taliyaha ciidanka boliiska soomaaliyeed genaraal bashiir cabdi maxamed ayaa warbaahinta waxa uu kula hadlay magaalada muqdisho isagoo faahfaahin ka bixiyey kulamo u gaalkacyo ku yeesheen saraakiisha boliiska ee deegaanada puntland iyo galmudug
fursad marka waxaanu helnay ciidankii boosaaso joogay taliyaha qaybta boliiska boosaaso taliyaha qaybta boliiska karkaar oo qardha taliyaha qaybta boliiska ee nugaal taliyaha qaybta boliiska ee gaalkacyo iyo taliyaha ciid- iyo taliyaha boliiska galmudug oo ay ka mid yihiin cabuudwaaq iyo cadaado iyo dhusmare guddigood inaan isugu kulanno aan isugu nimaano gaalkacyo halkaasaanu ku wada hadalnay aanu ka wada hadalnay habkii loo wada shaqayn lahaa iyaguna marka ay shir gaar qaateen oo ay go-aano ka soo saareen sida ugu wada shaqeynayaan ciidanka booliiska ee puntland iyo ciidanka booliiska ee galmudug meelahay ku shir lahaayeen iyo taariikhda ay shir lahaayeen dhammaan medeeda ka soo saareen siday u wada shaqeyn lahaayeen waxaa dhacday oo muhiim ah waxaanu shalay ka wada hadalnay ciidna dad xamar wax ku dilay oo laga soo qabtay gaalkacyo iskoola- iyagoo iskool ka dhigaaya kuwa gaalkacyaa wax ku dilay oo kismaayo laga soo qabtay kuwa xamar wax ku dilay oo boosaaso laga soo qabtay oo dhammaanta madaxkamada sugadayaala kuwa gaalkacya wax ku dila oo xamar inta laga qaada gaalkacya dib loogu celiyay arrimahaasoo dhan aan ka wada hadalnay Een, safarkaas wuxuu kusoo dhammaaday gool ilaah idinka waxaan ka rajeynanay in ilaah iyagana shaqada u fududeeyo iyagu weliba duruufo adag ku shaqeynaayo runta marka loo hadlay ciidanka booliiska meel walba ay joogaan waxay ku shaqeynayaan duruufo adag
halkaa waa warkaa kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaaraadka gudaha ayaad dhegeysateen markaana qodobka warka dibadda dowladda ruushka ayaa ku dhawaaqday inay si rasmiya uga tallaabsatay heshiiskii xakamaynta gantaalaha riddada dhexe ee nukleerka kaasoo hirgeliyey waa kaasoo la hirgeliyey xilligii dagaalkii qaboobaa ee dunida tallaabada ruushka ayaa daba socotay ee go-aan uu gaaray jimcihii maraykanku ka soo qaaday markaasi in uu ka baxay heshiiska xakamaynta hubka waxgumaada xukuumadda washington ayaa go-aankeeda waxa ay ku sababaysay eedaynay moscow ugu jeedisay inay xushmayn weysay heshiiskaas madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa waxa uu sheegay sabtigii shalay in waddankiisu uu dib u bilaabayo samaynta gantaallo cusub oo xambaara nukleerka maraykanka oo aan heshiiskan iskula jirnay waxa ay ku dhawaaqeen inay ka baxayaan dhankooda annaguna sidaa oo kale ayaan uga baxaynaa ayuu hadalkiisa ku yidhi madaxweyne valadimir putin dhammaan yabohayadii aan horay u soo jeedinnay dhankeenna si xal loo helo weli miiska ayay saaran yihiin albaabada wadaxaajoodkana waa ay furan yihiin ayuu sii raaciyey isagoo ka hadlayey arrinta hubka nukleerka iyo heshiiska ay ka baxeen heshiiska xakamaynta hubka halista ah ee maraykanka oo ay maraykanka iyo midowda sofiyeeti kala saxiixdeen sanadkii kun sagaal boqol toddobiyo siddeetankii ayaa labada waddan waxa uu markaasi ka mamnuucayey inay isticmaalaan gantaalaha riddada gaaban iyo kuwa riddada dhexe ee xambaara qumbiladaha nukleerka aruurnimadii hore ee sabtigii ayuu xogayaha guud ee iskaashiga nato waxa uu u sheegay warbaahinta b b c da go-aankooda in markaasi la isku wada og yahay guud ahaanba xulafadeenna yurub waxay maraykanka ku raacsan yihiin go-aankaas sababtoo ah ruushka sannado badan ayuu ku xadgudbayey heshiiska mar walba wuxuu gantaallo dheeraad ah ku sii diyaarinayaa gudaha qaaradda yurub ayuu yidhi steltenberg oo markaasi xogayaha neto hase ahaatee mas-uuliyiinta ruushka ayaa iska fogeeyey eedeymahaas ku saabsan ku xadgudubka xakamaynta hubka nukleerka dhegeystayaal warkii subaxnimo aad ka dhegeysaneyseen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaa ayuu ku idil yahay aad baad ugu mahadsantiin dhegeysigiisa ciddii uu seegay waxa ay ka heli kartaa radio muqdisho dot net kulanti dambe insha allah